tiro hoobiyaala ayaa galabta lagu garaacay xaafado ka mida degmooyinka wardhiigle iyo boondheere ee magaalada muqdisho hoobiyaasha ayaa mid ka mida waxa uu ku dhacay xere ay deganaayeen dad barakacayaala oo ku dhow godka jilcow sidaa ay goobjoogayaal sheegeen warbixintan waxaa noo haysa sinab abukar tiro hoobiyaala ayaa duhurnimadii maanta ku dhacay xaafado ka mid ah degmooyinka warta nabadda iyo boondheere ee magaalada muqdisho hoobiyaasha ayaa mid ka mid ah waxa uu ku dhacay madaxtooyada halka mid kalena la sheegay in uu ku dhacay xere ay deganaayeen dad barakacayaal oo ku dhow xabsiga godka jilacow oo u dhow taalada daljirka daahsoon ee degmada boondheere sida ay v o a u xaqiijiyeen dad goobjoogayaala iyadoo la sheegay in hoobiyaasha qaarna ay ku dhaceen xaafado iyo dugsi qur-aan isku dhow oo ku yaala degmada boondheere waxaana halkaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyey saddex ruux ayaa ku dhimatay hoobiyaasha iyadoo toban qof oo ay ku jiraan macalinkii dugsi qur-aanka iyo qaar ka mid ah caruurtii uu u dhigayay dugsiga ay ku dhaawacmeen sida ay warbaahinta u sheegeen dadka deegaanka iyo qaar ka mid ah dadka ay eheladooda ku geeriyoodeen goobta laamaha ammaanka dowladda soomaaliya weli kama hadlin hoobiyaasha kusoo dhacay xaafado ka tirsan degmooyinkaasi kuwaas oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac hase yeeshee kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan oo ay sheegeen in ay la beegsadeen madaxtooyada soomaaliya al-shabaab ayaa kordhiyey weerarada iyo qaraxyada ay ka geystaan muqdisho iyo duleedkeeda bishan ramadaan waxaana weerarkan uu imaanayaa iyadoo shalay guddoomiye ku-xigeenkii arrimaha siyaasadda degmada daynile lagu dilay qarax miino oo loo dhigay gaarigiisa kaa oo ka dhacay agagaarka xaafadda daarusalaam sidoo kale qaraxaasi ayaa waxaa waxyeelo ka soo gaartay qaar ka mid ah ilaaladiisa seen abubakar maxamed v o a muqdisho